الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal deriskeenii hore ama muxaadaradeenii hore waxaynu kaga soo hadalnay oo inoogu dembeeyey gebagabaysiga waxyaalaha sababa ee loo gebagabaysto weli gebagabaysigii ayaynu ku sii jirnaayo waxaynu tilmaannay sababihii loo gebagabaysanaye waxaynu hadda isweydiinaynaa maxaa lagu gebagabaystaa waxaa lagu gebagabaystaa waa camuudda daahirka ah iyo waxa la yaaliyo wixii jinsigaa dhulka ka ahaaday ilaahay baa aayad qur-aana wuxuu ku yidhi fatayamamuu saciidan tayiba markaa gebagabaysanaysaan waxaa u qasadaan oo ku gebagabaysataan saciid iyo bannaan dayibah oo daahir ah culimmada ama dadka lagu tilmaamo ahluluqa inay luqada carabeed ehelka u yihiin waxay ku ijmaacsan yihiin ama ku kulansan yihiin ama isku waafaqsan yihiin inuu saciidku yahay waxa dhulka guudkiisa ah ama camuud ha aado ama wax kale ha ahaado waxay see culimmada qaarkood sida madhabka shaafici ay shardinayaan in lagu gebagabaysta camuud weliba boodh leh culimada qaarkoodna waxay leeyihin waxaa la yaaliyo wixii dhulka guudkiisa ah ee jinsigaa dhulka ah sida quruuruxii iyo dhagxaantii iyo qofku wuu ku gebagabaysan karaa bay yidhahdeen laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay waxa lagu gebagabaysanaya ugu horeeya waa camuudda waxaynu idhi waa inay daahir ahaataa waxaynu leenahay camuudda mar haddii adigu aanad wax nijaasa ku arkaynin ama nijaas ku dhacday aanad arkaynin waad ku gebagabaysanaysaa inaad markaa dhulka adigu qodato oo intaad sabarad soo qaadato aada qodo oo tidhaahdo ciidan sare oo dhammi waa wada nijaas oo tu hoose ayaan la soo baxayaa waa takalluf iyo waxaan loo baahnayn weeye camuudda caadiga ee la marayo ee wax nijaasa aanad ku arkaynin oo dul saaran iyo mid hore ugu dhacday toona ayaad ku gebagabaysanaysaa qaabka loo gebagabaysanayaa kow marka uu qofku gebagabaysanayo waa inuu niyeeyaa hortu gebagabaysi isla markaa waxaanu u gebagabaysanayana waa inuu maskaxda gashadaa waa mid kadib ee alle ayuu magacaabayaa labadiisaa gacmood ayaa wuxuu ku dhufanayaa dhulka si caadiya buu dhulka u saarayaa waxa uu samaynayaa inuu camuudda weliba iska fudaydiyu iska afuufo markaa waxa uu ku masaxayaa wejiga waxa uu ku xigsiinayaa oo isla halkaa ku dhufasho inuu ku masaxayaa labada gacmood ilaa intaa hore ee kafka intaa hore ayuunbuu ka masaxayaa waa xadiidka ku soo arooray gebagabaysiga ugu saxiixsani siduu tilmaamay camaar saxaabigii la odhan jiray radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi habeen waan isku junubay buuhi dabeedna biyaan waayey in la gebagabaystana wuu yaqaano wuu maqli jiray dabeed waan gelgelimaystay buuhi fatamacagtu fi saciid yacni waan isku rogrogay buuhi oo jidhkaygii baan camuuddi wada gaadsiiyey waanan tukaday rasuulka ayaan u sheegay buuhi arrinkaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu igu yidhi buu yidhi innamaa kaana yakfiik waxa kaaga filaan lahaa inaad labadaadaa sacaba ee hore aad ku dhufato camuudda dabeedna aad iska afuufto kadib aad ku masaxdo wejigaaga iyo labadaada kaf intaa hore inaad ku masaxda ayaa kaaga filayd buuri waa xadiis sugan oo saxiixa marka waa hal mar baad ku dhufatay dhulkii aad saartay waxaad ku masaxday wejigii iyo gacmaha intaa hore ayaad ku masaxday intaas ayuu gebagabaysigaagii kuugu dhan yahay haddii markaa aad u gebagabaysanaysay masalan jinaabo iyo weyso oo aad labadiiba niyadda wada geliso halkaa gebagabaysi unbaa kugu filan culimada qaarkood sida madhabka shaafici waxa uu yahay in hal mar uu ku dhufanayo qofku wejiga uu ku masaxayo mar labaadna uu ku dhufanayo labada gacmood markaa ilaa suxullada inuu masaxayo laakiin taa horean idiin sheegay waa dariiqada ugu saxiixsan ee rasuulka sala allahu alay slam ka sugnaatay markaa waxaynu idhi weliba camuudda ha iska afufo oo ha iska fudaydiyo macnaha waa qofkii oo iskalifayuun inta aad camuudda aada gacmaha ugu xoqdo dabeedna aada iswada caddayso oo adigoo dabeedna lagaa cararayaba aada dabeetana sidaad salaaddii ku tukataa wax loo baahan yahay maaha qun yar baad saa camuudda ugu dhufanaysaa dabeetana wejigaaga ayaad sama maraysaa labada gacmood baad dabeedna marinaysaa kayfiyada iyo qaabka loo gebagabaystaana waa kaa waxaynu kalaynu isweydiinaynaa maxaa lagu banaystaa gebagabaysiga maxaa lagu sameeyaa gebagabaysiga waxay leeyihiin culimada muxaqiqiinta ahi gebagabaysigu wuxuu bedel ka yahay weysadii iyo maydhashadii marka biyo la waayo waxa lagu banaysanayaa ama aada ku samaynaysaa gebagabaysigii wax alliyaalyo wixii weyso ama maydhasho lagu banaysan jiray hadday tahay salaad hadday tahay kitaabu qur-aan taabishadi hadday tahay wax kale waxba shardi maaha sida ay culimmada qaarkood shardiyeen shardi saxiixa maaha inuu waktigu galaa yacni waktigoo gelin baad iska sii gebagabaysan kartaa waxa u bannaan qofkii gebagabaystay inuu ku tugo gebagabaysigii keli ahaa inta uu doono ee faral iyo sunno ah oo waa sidii waysada oo kale un waa isku mid wixii deliil ka soo reebo ama uu ku kala farqiyo unbay ku kala baydhayaan deliil halkan ku soo arooray oo sidaa u kala farqiyeyna ma jiro shanta salaadood baa hal gebagabaysay inaad ku tukato ayaa kuu bannaan yacni ilaa inta aanu kaa jabin culimada qaarkood wayna ognahay iyagu waxay dhahdaan hal salaaduun baa lagu tukanayaa gebagabaysigii laakiin wax deliilahoo masaladaa loo hayaa ma jirto rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuxuu ihi xadiid abudar uu ka warinayo inna saciida tahuuru lmuslim bannaanku waxa weeyaan qofka muslimkaa wuxuu ku dahaaro qaadanayey wain lam yajid ilmaa cashara siniin xataa haddii aanu biyo helin toban sannadood haddii uu biyo helo baa rasuulku yidhi ha taabsiiyo jidhkiisa sidaas ayaa u khayr lahoo ha maydho taasina waxa weeye wixii lagu samaynayey gebagabaysiga maxaa buriyo gebagabaysiga waxa buriyo gebagabaysiga wixii aynu nidhi waysada ayay burisaay oo dhan ayaa gebagabaysigana buriya waayo isagii unbuu beddel ka yahay waxa kaloo buriyo oo u dheeraad ah qofku hadduu biyo helo waxa uu gebagabaysay markii horena ay ahayd biyo la-aan gebagabaysigiisi wuu burayaa amaa wuu kari la'aa markii hore isticmaalka biyaha hadda ayuu awood helay gebagabaysigiisi waa burayaa waana marka biyaha uu helay ama isticmaalkooda uu karay intii uu salaad ku tukaday weeye salaadda uu ku tukadayna wax soo celin ahi ku waajibi mayso walow waktiguba xataa baaqi ha ahaadee maxaa yeelay abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey allaha ka raalli ahaadee wuxuu uhi laba nin ayaa safar u baxay dabeedna salaadii ayaa u soo gashay wax biyaana way iska waayeen labadii nin way gebagabaysteen waanay tukadeen dabeetana intaan wakhtigii salaaddii bixin bay biyo heleen midkood baa weysaystay oo tukaday kii kalena waxba muu soo celinin salaaddii rasuulka ayay u tegeen dabeedna arrinkii bay u sheegeen rasuulku kii aan soo celin wuxuu uhi asabta sunna sunnihii baad asiibtay salaadaadina waa kugu filan tahay buuhi oo salaaddii aad gebagabaysiga ku tukatay ayaa kugu filan kii weysaystay ee soo celiyeyna wuxuu uhi laka alajru maratayn laba jeer baad ajarkii leedahay haddiise uu qofku biyaha hela ama uu karo isticmaalka biyaha intii waktigii intii masalan aanu salaadii gelin ayuu biyihii helay ama biyihii uu awooday marka waa inuu weysaystaa ee taa hore waxayd markuu isagoo ka baxay oo salaaddii dhammaystay uu biyaha helo hadduu biyihii helo isagoon weli salaaddii gelin waa ka buraysaa marka hadduu qofkii jinaabada lahaa ama ruuxii dumar ee xaydka lahayd ay markaa gebagabaystaan oo ay tukadaan salaaddaa inay soo celiyaan waxba waajib ku noqon mayso waxaase waajib ku noqonaya inay maydhaan marka ay biyaha helaan markay biyaha helaan inay maydhaan baa waajib ku noqonaysa maxaa yeelay xadiisa cumar uu warinaya wuxuu ah rasuulka ayaa dadka tukiyey markuu salaaddii ka baxay ayaa wuxuu arkay nin dadka ka fogaaday oo aan tukanin maxaa ku diiday buu ihi hebelow inaad nala tukato wuxuu idhi jinaaba ayaa igu dhacday rasuulow biyana maan helin dee waxaad samaysaa buu idhi bannaanka un ku gebagabayso isaga ayaa kugu filane markaas waxa uu sheegay cumar in markii ay biyo heleen ee intaa ka dambaysay rasuulku ninkii jinaabadu ay heshay uu siiyey weel biyo ah oo uu yidhi biyaha isku shuboo ku soo maydho intaa waxaynu kaga tegaynaa axkaamtii gebagabaysigu lahaa waxaynu wax yar raacinaynaa oo iyaduna dahaarada xidhiidh la leh masalan haddii qofkii nabar uu ku yaallo ama nabarkaasi haba furnaado ha iska bannaanaado ama waxa saarnaadaan kabniye iyo balastare iyo waxba ha ku xidhnaadaane waxaa markaa sharci ah in la masaxo waxa kabniyaha ama waxaa markaa la dul saaray ee xubinkaa xanuunsanaya lagu xidhay in la masaxo ayaa sharciyahoo bannaan marka axaadiis baa ku soo aroortay isxoojinaysa oo dhowr ah jaabir bnu cabdillaahi baa laga wariyey xadiis aynu soo sheegnay nin ayaa waxaa ku dhacay dhagax oo madaxa ayaa laga dakray isagoo madaxii ka dakran ayuu isku ixtilaamay ninkii dabeedna asxaabtiisiiba weydiye wuxuuhi wax ruqsaa may haysaan inaan gebagabaysto waxay dabeedna ku yidhaahdeen maya kuuma hayno adoo biyihii karayoo biyo haysta dabeedna ninkii waa maydhay wuu ku dhintay dabeed markii rasuulka ay u yimaadeen bay arrinkii u sheegeen qataluuhu qatalahum ullah waar way dileen buuhi allaha dile may weydiiyaan buuhi haddii aanay garanayn fa innamaa shifaa lciyi su'aal jahliga dawadiisu waa weydiintee may weydiiyaan war waxa ku filaa buuhi inuu gebagabaysto oo uu ku xidho yacni jaraaxadan iyo meeshan wax ka qabano wax saaro iyadana masaxo jidhka inta kalena uu maydho inta fiyowna u maydho markaa qofkii masalan nabar ama jab u gaadhay ee doonay inuu weysaysto ama uu maydho waxa waajibka inuu xubnihiisa maydho xataa haddii ay ku kalifayso dee inuu biyaha kulayliyo haddii laakiin xubinkaa xanuunsanaya uga baqday inay dhibaato ku timaado ama xanuun kusii kordho ama bogsa adiguba uu ka dib dhaco waxa uu samaynayaa un xubinkaa inuu biyaha ku masaxo haddii markaas uu masaxaa ka baqdana dee waa inuu wax dul saaraa ama balasar ama wax kale dabeetana uu dusha ka masaxaa markaa masaxaasi waxba lama ma shardiyo in dahaaro la-ayo isagoo qofkuu dahaaro qabo inuu meesha dhigay waxa lagama maarmaanahun intii loo baahnaa wax ka badan inaanay qabsanin intii loo baahnaa wax ka badan inaanay qabsanin haddii masalan laba farood ay noqonayso ay u baahan tahay oo masalan ay far tahay inta waxyeelada qabtaa in far leeg oo laba farood loo baahan yahay in leeg in la xidho si dee waxaan lagu xidhaya hareeraha uga maro oo aada shan faroodii inay fuli karto aada xidho markaa qalad bay noqonaysaa inta xubinkaa meeshaa xanuunsanaysa iyo wixii lagama maarmaan u ah ayuunbaa la xidhayaa oo dabeedna la masaxayaa marka wax wakti oo ay leedahayna ma jirtee maydhashada iyo waysadaba wuu masaxanayaa qofku intaa uu sidaa yahay ee cudurdaarkaasi uu jiro waxaynu ka soo hadallay waxaa lagu dahaaro qaadanayaa inay yihiin biyihii iyo camuudii hadduu labadiiba qofku ka quusto muxuu yeelayaa dee waaba sida qof diyaarad la socdo oo kale waxaa la yidhaha ama fuqahadu ay u yaqaanaan faaqidu tahureyn labadii wax daahirinayaba qofka waayey qofka biyihii iyo markaa camuudiiba waaya sidaa sidiisaasuu u tukanayaa wax soo celinana laguma laha wax soo celinana laguma laha saasuu u tukanayaa halkaa waxaynu ka fahmaynaa walaalayaal inaan yacni salaadu si lagaga tegayaa aanay jirin yacni ilaa heer xataa diyaaraddaad la socoto oo aad weydo waxaad ku gebagabaysatay iyo waxaad ku weysaysataba haddaad weydo salaaddii sidaadaasaad ku tukanaysaa culamada qaarkood xurmatulwaqti bay yidhaahdaan oo waa la soo celinaya qaarna lama soo celinaya bay leeyihin xadiid imaamu muslim uu warinayo cayshe laga warinayo ayaa waxay ahayd waxay ka ammaanaysatay haweenaydii asme la odhan jiray bay wax qoorta silis lagu xidhan jiray bay ka qaadatay dabeedna way ka luntay rasuulka ayaa dabeedna asxaabtii qaar ka mida yidhi doona salaadii ayaa dabeedna soo gaadhay way tukadeen iyagoon weysaysanin xilligaana gebagabaysigu waajib mu hayno markay rasuulka u yimaadeen bay arrinkii u sheegteen dabeetana aayadda gebagabaysiga ayaa soo degtay usayd binu xudayr baa wuxuu lahaa isagoo markaa caysho la hadlaya ilaahay khayr ha kagu abaaliyo maxaa yeelay arrin weligaa kuguma dhicin ilaa dadka muslimiinta adiga ilaahay makhraj buu kaaga samayn jiray dadka muslimiintaana baraka ayuu uga dhigi jiray maxaa yeelay asxaabtaasi markay tukadeenay biyo waayeen ay rasuulka u sheegteen rasuulku markaa arrinkaa kuma inkirin inay soo celiyaanna muu farin sidoo ayay ugu ansaxday markaa qofka faaqidu tahureynka la yidhaahaye labadiiba waayana sidaas ayuu yeelayaa inta aynaan ka bixin tahaarada waxaynu in yar kusii dacal dhabaynaa xaydka iyo nifaaska iyo istixaadada saddexdaa dhiig ee dumarka ka yimaada ayaynu wax yar kusii dacal dhabaynaa iyo axkaamtooda xaydku waxa weeye waa dhiig ka yimaado dumarku ayagoo fayow oo aan sabab dhalmo iyo wax kaletoona keeninee dhiig markaa caadi ahaan uga yimaada weeye waxay culimmadu yidhaahdeen inta badan markay habluhu sagaal jir gaadhaan unbay dhiiggaas arkaan oo dhiigga xaylka la ydhaayo axkaamta lihi waa marka ay sagaal jir gaadhaan wixii ka horreeya waa dhiig cillo iyo fasaad ku yimi oo xugunkii ma yeelanayo xaydku u lahaa midabkiisa waxay tilmaamaan culimmadu inuu markaa madow iyo casaan iyo sufre iyo inuu leeyahay oo ay dumarku aqoonu leeyihiin oo ay kala yaqaanaan masalan xadiis baa rasuulku ku tilmaamayay dhiigga xaydku inuu madow yahay oo dumarku ay yaqaanaan ama ur uu leeyahay markaa wuxuu ku lahaa ruux dumara marka aad kaa aragto salaada ka joogso haddii aanu sifadaa dhiiggaa xaydka lahayna weysayso oo tuko waa dhiig kale oo fasaad ku yimiye muddada uu socdo intiisa ugu yariyo intiisa badan yacni aayad iyo xadiistoona kuma soo aroorin culimmada unbaa markay dumarka yacni dabagal ku sameeyeen ayagu u tilmaamay habeen iyo maalin baa ugu yariyo shan iyo toban baa u badan iyo laakiin wax xujaah oo ku soo aroortay ma jirto haddii markaa wax caado oo sugan ay leedahay way ku dhaqmaysaa umusalama ayaa waxaa laga wariyo rasuulka ayay weydiisay ruux dumar ahoo dhiig aada uga socdo markaa waxaa rasuulku ku yidhi ha eegta qadarkii habeenadii iyo maalmihii ay xayli jirtay iyo intii bisha ay ka xayli jirtay dabeedna salaada ha ka tagto intaa qadarka dabeedna ha maydhato oo xubinkiina ha gufayso ha tukato ayaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi markaa waxay u noqonaysaa uun sidii caadadeedu ay ahayd kaasi waxa weeye waa dhiigga xaydka dhiig kale ayaa jira oo nifaas la yidhaahdo waa dhiigga ku yimaada sababta dhalmada ku yimaada nifaas baa la yidhaahdaa walow xataa dhicisba ha ahaadee waxaanay culimmadu ku a xadeeyeen koob iyo si hadduu koob iyo siddeetan gaadho koob iyo siddeetan habeen hadduu gaadho ilmahaasi uurka intuu ku jiray koob iyo siddeetan hadday gaadho dhiigga markaa yimaado ee masalan dee gabadha ka furmee ilmaha noocaasee ka qoonma nifaas buu noqonayaa xukunkii nifaaska ayuu yeelanaya hadduuse intaa ka yar yahay oo labadii afartan ee hore uu ku jiro ama afartankii koowaad ba u ku jiro ama afartanka dhexe uu ku jiro dhiig wuxuu noqonayaa un iska fasaad ku yimi ma noqonayo dhiiggii nifaaska ee dhalmada haddaba dhiiggaa nifaasku intiisa ugu yari xad male waxaa dhici karta ruuxa dumari marka ay dhasho dhiigga ka yimaado dabadeed inaanu dhiig dambaba ka iman ama waxaa dhici karta inay dhasho oon dhiigba aanay yeelan markaa haddii uu dhiiggi markaaba ka go- ama dhiigba aanay yeelanin waxaa ruuxa dumara ku waajibaya dumarka daahirka wixii ku waajibayey salaadii iyo soomkii iyo wixii la midka ahaa inta ugu badan waxay ku tilmaameen afartan cisho maxaa yeelay umu salama ayaa laga wariyey waxay tidhi dumarkaa dhalay waxa ay fadhihi jireen wakhtigii rasuulka afartan maalmood ayay fadhihi jireen waxaanay markaa ku ijmaaceen asxaabtii rasuulku oo isku waafaqeen in ay ruuxa dumari salaada ka tegayso iyo waxyaalihii kaleba ay xukunkaa nifaaska yeelanayso ilaa afartan inuu dhiiggu afartanka ka hor ka go-a mooyaane haddii afartankaa ka hor uu ka go-o way maydhanaysaa waanay tukanaysaa afartanka kadib haddii ay dhiigga aragtana ahlucilmigu waxay u badan yihin aanay salaaddii ka tegeyn afartanka hadduu ka gudbay culamada qaarna ilaa lixdan ayay sii gaadhsiiyeen gabadha xaylka ama nifaaska leh waxyaalaha ka xaaraanta ah marka la tilmaamayo waxaa ka mid a salaada ka horta waxa tahaaro qaadasho layidhaha yani biniyati tahaara inay tira waan tahaaro qaadanaya lama ogola waayo ma daahiroobaysa laakiin dee iska maydhasho caadiya way samayn kartaa laakiin tahaaro inay u qasadaa ma banaana bada waxaa ka xaaraana salaadii qur-aanka akrintiisii taabashadiisii iyo qaadidiisii waa siday culimmada muslimiintu ay u badan yihiin ay isku waafaqsan yihiin walow hadalbaha laga kiciyay iminka muran badaniba ha ka taagnaadeen markaa salaadii iyo soomkiibaa ka xaaraan ah oo ma banaano ruuxii dumar ahayd ee xaydka lahayd ee manifaska lahayd inay soomto iyo inay tukato toona haddii ay soomto soomkeedaasi ma guntamaya baatil buu noqonayaa salaadiina waa la mid laakiin waxaa waajib ku noqonayaa inay soo qadayso soomka wixii maalmaha xaydka ka tegay ama nifaaska ay lahayd ee bisha ramadaana laakiin salaada iyadu ma qadaynayso oo dee horta mid weeyana midina waa iska kooban tahay haddii la cileeyo soomkuna waa wax iska kooban salaaduna waa wax fara badan oo haddii la yidhaha inta ay fadhiyo dhan salaaddii ha wada qadaysa mashaqa ka imanaysa dee axaadiida rasuulkana way ku sugnaatay sala allahu alayh wasalam rasuulku sala allahu alay waslam xadiid maalin ciidal adxa ah ayuu waaniyey wuxu uhi yaa macshar annisaa jamaacadii dumarka ay tasadaqna buu ihi sadaqadaysta maxaa yeelay waxaan idiin arkay idinkoo ehlunaarka ugu badan oo maxay ku dhacday bay yidhaheen rasuul allahu inaan ehlunaarka ugu badanno rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi lacnadda ayaa badisaan oo waxbaa la aada u lacnadaan isla markaa dee raggiinu waxay idin siiyaan iyo sayadiinu ay idiin sameeyaanna waa dafirtaan waxaa kaloo rasuulku yidhi maan arag kuwa naaqisaati caqlin wa diinin kuwa caqligooda iyo diintooduba ay naaqus tahayoo haddana kaga adag oo kaga qaalibnimo badan ninkii caqliga lahaa mid idinka midii si ay uga qaalib noqonayso wax kaga adag ma arag baa rasuulku yidhi markaasay ku yidhaahdeen oo waa maxay rasuulallow caqligooda iyo diintooda naaquska ahi wuxuu rasuulku yidhi halka markhaati ee ruuxa dumari wuxuu u dhigmaa yacni labada dumari markhaatigoodu wuxuu u dhigmaa hal nin markhaatigii taasi waa xagga caqliga naaquska ah waxaa kaloo rasuulku yidhi marka ay xaydaan dee ma tukadaan mana soomaan taasina waa nuqsaanta xagga diinta kaga timi waxaa kaloo laga wariyey umu caisha ayaa la weydiiyey oo la yidhi maxaa gabadha xaydka lihi ay soomka u qadaysaa salaadana aanay u qadaynin waxay ku jawaabtay wuu nagu dhici jiray arrinkaasi fa nu'maru biqadaa'i soomi walaa nu'maru biqadaa'i salaa waxaa nala fari jiray un soomka inaan qadayno laakiin salaadda inaan qadayno na lama fari jirin waxa kaloo ka xaaraan ah ninkeedii inuu wax mucaamalo a la yeeshaa oo u galmoodaa waa ka xaaraan binasi alkitaabi waasunna ayaa xaaraantinimeeyey cidda xalaashataana way ku gaaloobaysaa waxaa kaloo ka xaaraan ah ruuxa dumari inta ay caadada leedahay in la furaa waa ka xaaraan haddii aanay furiinku mid xaggeeda ka socdo aanu ahayn ama aanay gabadhan dee ciddaba masalan aan masalan aanay is aragoon ciddaba lahayn aanay ahayn maxaa yeelay dumarka caadada hela waxay ciddadu u bilaabantaa ama ay ku ciddo tirsadaan waxa weeye saddex jeer intay daahir ka noqonayaan marka iyadoo caadadiile haddii la furo macnaha waxa weeye ciddadii baa ku dheeraanaysaa sidaa daraaddeed baan loo ogolayn in la furo ruuxa dumari iyadoo caadale yacni waxaynu halkaa haddayse iyadu dalbato oo iyadu ta isfuraysa ama ninka dabada ka wada ay tahay oo mukhtalica baa la yidhaahdaa mid ayadu iskhulcaysa oo isfuraysa hadday tahay oo ninkii ayadu kadeedaysa oo ama adduunyo siinaysa ama xuquuq ay ku lahayd le waan kaa saamaxaya warqadayduna si hadday tahay oo xagga ay ka socoto markaa iyadoo caadale waa la furi karaa laakiin marka ninku uu wato ee iyadoo aanay xaggeeda ka soconin furiinku baan la ogolayn ruuxa dumara in la furo macnaha waxaynu halkaa ka garanaynaa walaalayaal wax kastoo aynu qabanayno yacni inaynu sharciga u eegno oo aynaan isaga soconin uun jaantaar rogan yacni wax kasta oo inaynu cilmi iyo aqoon u lahaanabaa wanaagsan qeybta saddexaad ee dhiigga dumarkaay waxa weeye dhiiggaa la yidhaha istixaadada ama dhabar furan baa la yidhaha waa dhiigga ka socda ee isagu aan dhalmana ku xidhnayn dhiiggii cadahayn ee ka soconaya weeye marka culimada muxaqiqiintii waxay u tilmaamaan ilaa saddex xaaladood ogobay markaa waxa isdhexgelayaa dee dhiiggii xaylkee caadadaha iyo dhiiggan kale soconaya yimi ayaa isdhexgelaya marka waxa lagama maarmaana dee laba xugun bay kala leeyihiin in la kala saaro labadii dhiig oo xilligii dee ay xaylka lahaydna waxyaalahaasoo dhan baa ka xaaraan ahaa marka dhiiggii xaylka aanu ahayne dhiiggin kale u yahayna wixii oo dhan baa wada bannaan marka in la kala saaraabaa laga maarmaan ah haddaba maxaa lagu kala saarayaa labadii dhiig masalan haddii ruuxa dumara muddadii ay xayli jirtay intaan dhabar furankani ku dhicin ay garanayso muddadeedaas ay garanaysay ee bil kasta ay kacaadada ka heli jirtay ayuunbay noqonaysaa muddadeedii xaydku inta soo hadhayna waxay noqonaysaa un dhiiggaa kale istixaadada fasaadka ayuu noqonayaa maxaa yeelay dee xadiidka aynu hadeer tilmaamaynay umu salama laga wariyey ee rasuulka ay weydiisay ruux dumarahoo dhiiggu ka soconayo wuxuu rasuulku yihi ha eegta un maalmihii iyo habeenadii ay xayli jirtay iyo intay bisha ka ahayd dabeedna salaada ha ka tagto intaa kadib markay intaasi dhammaato ha maydhato oo meeshiina ha gufayso oo salaaddii sidaas ha ku tukato midna waxay noqonaysaa ruux dumar ahoo dee dhiiggii uu ka soconayo oo aan maalmo caadadeedii aan u garanaynin oo masalan caado way lahayde way ilowday ama waxay ku qaangaadhay oo dhiiggii caadaduba ugu yimi iyadoo dhiiggii kale ka soconayo markaa mana kala soocayso labadii dhiigna ma kala sooci karayso markaa waxay noqonaysaa un caado lix maalmood ama toddoba maalmood sida dumarka qaalibkoodu ay yihiin say dumarka qaalibkoodu ay yihiin maxaa yeelay xanna bintu jaxsh haweenaydii la odhan jiray ayaa rasuulka u timi iyadoo fatwo weydiinaysa waxay tihi rasuul allow dhiig fara badan baa iga yimaada maxaad markaa u arkaysaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaas waxa uu ruuxa dumara u tilmaamay inay xayd markaa ka dhigato lix ilaa toddoba dabeetana ay maydhato oo ay sidaa markaa ku daahirsato oo ay tukato afar iyo labaatan ama saddex iyo labaatan maalmood oo ay soonto oo arrinkaasi ay ku filan tahay sidaa bil kastaba s samee buu idhi sida ay dumarku ay caadada u helaan una daahiroobaan xilliga ay caadada helaan iyo xilliga ay daahiroobaanba sidaasoo kale samee buu idhi midina masalan male caada u go-an laakiin waxay awooddaa inay yacni kala saarto oo midabka iyo urta iyo ay ku kala saarto labadii faatima binti abi xubaysh ayaa waxay tidhi dhiiggaasaa iga iman jiray dabeetana rasuulku sala alla alay slm wuxuu ku yihi markuu dhiiggii xaydku yahay imaado isagu waa mid madow oo urna wuu leeyahay salaada ka joogso marka dhiigga kala yimaadana tuko buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam gabadhan iyada dhabar furanka lihi horta maydhasha ku waajibi mayso xagga salaada iyo wakti waktiyaalkaa iyada waajib kuma aha maydhashadu marka dhiigu ka go-o ayuunbay iyadu dhiiggan caadadahay markuu ka go-o ayuunbay iyadu maydhanaysay waajib ku tahay waxaase waajib ku noqonaya salaad kasta inay u weysaysato oo rasuulka sala allahu alay slam ayaa yidhi uma tawada-i likulli salaa salaad kasta u weysayso ayaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa kaloo culimmadu tilmaamanayna waxaa habboon dee inay markaa istijooto oo markaa ay maradiya markaa ay ku gufayso oo ay yacni siay dhiigga u yarayn karto ay u yarayso markaa xilliyada dhiiggaa caadiga ah ee yacni uu socdo aan xaydka ahayn ay ku qadartay uu socdo ama ay garanayso mucaamaladii markaa ninkeedu wuu la yeelan karaa axkaamtii dumarka daahirkaabay yeelanaysaa way iska tukanaysaa way iska soomaysaa waa ictikaafaysaao qur-aankii bay akriyaysaayo musxafkii bay taabanaysaa oo wixii markaa cibaadooyinkii oo dhan ayay markaa samaynaysaa ruuxaa dumari haddii aynu intaa kaga tagno tahaaradii waxyaalaha ruuxa dumar ee ka xaaraan taha waxaa ka mid a dawaafka aanan ku darin inay kacbada dawaaftaa waa ka xaaraan iyo masaajidka inay ku nagaata iyo xaaraan bay ka noqonayaan lakin xaaraan ka noqon maysa ruuxan kale istixaadada salaadii baynu u gelaynaa salaada walaalayaal hore ayaynu uga hadalnay fadliga ay salaadu leedahay iyo ciday ku waajibto iyo waktigeeda horeynu waxoogay uga soo tilmaanay iyo cuquubada iyo xugunka qofka ka taga hadda halkan waxaynu ka gelaynaa bal salaadii iyo qaabkeedii salaada walaalayaal marka laga hadlayo waxa ay leedahay shuruud ka horeysa intaan salaada la gelin shuruud baa la yidhaha shuruudu sixa oo ay waajib ku tahay qofku inuu la yimaado intaanu salaada gelin haddiise hadduuse ka taga shuruudda aynu sheegi doonno mid ka mid a hadduu ka tago salaaddiisu baatil bay noqonaysaa ma guntamayso kow salaaddu waxaynu nidhi wakti bay leedahay yacni qofku xilliguu doona iskama tukan karo salaadaha xilliguu doona isma wada raacin karo shanta salaadood mid waliba wakti bay leedahay ay soo gasho iyo wakti ay baxdo awel iyo akhir bay leedahay waxaa markaa shardiga ugu horreeya uu yahay qofka tukanaya waxaa loo shardiyaa inuu og yahay waktigii salaadan uu tukanaya inuu soo galay oo markaa melihiisa ay ka qaalib noqotaa haddii uu yaqiinsado markaa waktigii salaadaasi inuu galay ama ay ka qaalib noqoto melihiisa waktigii salaadu inuu galay salaadii waa loo baneeyaa oo qofkaasi waa tukan karaa marka ama qofu ku kalsoon yahay ha uga warramo ama qof mu-adin ahoo uu ku kalsoon yahay aadaankiisa ha maqlo ama ha ku ijtihaado ama sabab kale ha la yimaado e mar haddii uu ogaado qofku yaqiin ahaan u ogaado ama malihiisa ay ka qaalib noqoto waktigii salaadu inuu galay waa tukanayaa laakiin hadduu intuu aqal madow seexdo un iska soo kaco oo u yidhaha salaaddiisi waxbaan tukanaya dabeedna isduuduubo salaaddiisii waxba kama jiraan waa inuu waktigii og yahay waxaa shardiga labaad noqonaya adahaara min alxadathi alasgari waalakbar waa inuu qofku ka daahir yahay xadas kii yara iyo kii weynaaba macnaha waysela'aan iyo jinaabo iyo xayd xadasyada noocaasa waa inuu daahir ka yahay sidii ilaahayba dee inalhaa kuwa aliya nebi rumeeyo markaad doontaan salaada inaa u kacdaan wejiyaalka maydha oo gacmaha maydha oo madaxa masaxa oo lugaha maydha wankadun junuban fadaharuu haddii ay jinaabo leediina dahaaro qaata baa ilaahay yidhi waxa kale oo rasuulku sala allahu alay slam laa yaqbal lahu salaatan bikayri tahuur walaa sadaqatan guluul rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi ilaahay ma aqbalaya salaada aan dahaaro lahayn iyo sadaqo markaa guluul iyo xaaraan ka timi iyo xadid markaa laga xaday qaniimo ilaahay ma aqbalayo sadaqadana waxa wanaagsan baa ilaahay ka aqbalaa salaaduna markay tahaarada leedahay ayaa la aqbalaa markaa shardiga labaad waxa weeye inuu qofku wayse qabo oo daahirka yahay xadadkaa yar iyo kii weynaaba waxa uu noqonayaa shardiga saddexaad in qofka jidhkiisa iyo maradiisa iyo meesha uu ku tukanayaaba nijaaso muuqata ay ka daahir tahay haddii uu awoodu leeyahay waa in marada iyo jidhka iyo meesha uu ku tukanayaaba ay yihiin meel daahir ah haddii masalan uu ka caajisay inuu suuliyo waxay dhaheen culimmadu hadduu nijaasada suulin kara waa ku tukanayaa soo celinna laguma lahaa waa ku tukanaya soo celinna laguma lahaa masalan dhulkii oo kale haddii aad masalan jeel baad ku xidhan tahay dee dadkiibaa markaa kaadidii ay ka wada dareereysaa waa wada nijaasoobay marka ogabay meel daahirada inaad ku tukataaba eed waad weydi halkaasaad ku tukanaysaa maxaase culimmadu ay yidhaahdeen waxaad iska ilaalinaysaa in wejiga inaad dhulka dhigto meeshaa nijaasta wejiga inaad dhulka dhigto maad iska ilaalinaysaa yacni waad ishaaraysaa oo waad dul saaraysaa waad u dhaweynaysaa un maradii hadday kaa nijaasaysan tahay dee waa inaad markaa culimada qaar waxay waa inaad iskaba saarto ood muruxba ku tukataa jidhkii waa inaad daahirisaa haddaad se daahirin kari weydo oo masalan biyaba aada u weydo dee waadin waad ku tukanaysaa taana markaa ninkii lahaan uu geel unbaan raacaayo hirigtaabaa yani habeedeedii unbaan ka daba maraayo markaa gebigayguma nijaas soconaysabaan ahay dee waa inuu iska daahiriyaa cidda qabtay inay markaa taasi nijaas tahay haddii markaa uu waayana dee waa inu sidiisa ku tukadaa bay noqonaysaa yacni waxaan diinta ogolayn wax salaad la-aan la yidhaahdo qofku wuxuu tukanayaa hadba sida uu karo ayuu tukanaya rasuulku sala allahu alay slam xadiid ba wuxuu ku yihi tanazahu min albawl kaadida iska ilaaliya buu yihi fa ina caamata cadaabi alqabri minhu cadaabulqabrigu isaga ayuu ka yimaadaa cadaabulqabriga badidiisu waxa uu ka yimaadaa kaadida oon la yska dhawrine iska dhawra cali bn abi aalib ayaa wuxuu ihi waxaan ahaa nin ay madi iyo biyo ka yimaadaan xubinkaa taranka markaa nin baan faray inuu nebiga iisoo weydiiyo dee inantiisa ayuu qabay markaa wuxuu markaa faray inuu markaa iska maydho kana weysaysto marka waxaynu leenahay qofku meesha uu ku tukanayaa waa inay tahay meel daahir ah iyo jidhkiisa iyo maradiisuba wa hiyaabaka fatahir maryahaaga daahiri baa la yidhi culamada qaarkood baa maryaha ku tilmaamay maryahan caadigaa inay yihiin nin baa rasuulka yidhi ma maradii aan xaaskayga ugu tegay baan ku tukadaa rasuulku wuxuu uhi ha inaad markaa wax dee nijaasa ku aragto mooyaane markaa waad iska maydhaysaa waxaa kaloo jiray xadiid nin acraabi ah oo markaa masaajiga ku kaajay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii ay dadkii ay dooneenba inay ninkii waxyeeleeyaan rasuulku wuxuu ihi war iska daaye buu idhi kaadidii meeshii uu ku kaajayna waxa lagu shubay uun waadaan biyaa baa lagu shubay waxaanu rasuulku sala allahu alay waslam yidhi waxaa laydin soo diray kuwo markaa wuxu fudaydinaya kuwo wax ku cuslaynaya laydinma soo dirin waxaa ka mida walaalayaal arkaa shuruudda ay salaadu leedahay satru lcawra qofka tukanaya waa inuu cawrada asturaa maxaa yeelay ilaahay baa aayad qur-aanna ku yidhi yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilmo bani aadamow ziinadiinna iyo maryihiinna qaata cinda kulli masjid cinda kulli salaa macnaha waxa weeye astura cawradiinna mar kastoo aad tukanaysaanba muxuu noqonayaa haddaba xadka cawradu inteebaa cawro noqonaysaa cawrada ragga iyo dumarku way ku kala duwan yihiin xagga salaada waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin xagga ragga in qubulka cawrada la asturayo intaa way isku waafaqsan yihiin labada bawdyaha ilaa xundhurta inta udhaxaysa waxay u badan yihiin culimmadu inay cawro tahay oo qofka tukanaya uu asturo labada low iyo xundhurta inta u dhaxaysa haddii markaas ay muuqatana inaan salaadiisi ansaxaynin haddii aanu markaba dee qarinin markaa waxaa dhacdo walaalayaal dadku markay tukanayaan inay markaa ama shaar yar iska soo qaataan oo ay shaarkii iyo macawisti ay markaa iska kala kacaan oo halkaa iyadoo calooshiisa iska bannaan tahay u tukado amaba xaggan dambe intay ka kala baxaan markuu sujuudo ay intaasoo dhammi iska bannaanaato marka arrinkaasina arrin salaaddii waxyeelaya weeye waa in la yska ilaaliyaa ruuxa dumar ah marka ay tukanaysa iyada xadka cawradeedu waxa weeye waa jidhkeeda oo dhan wixii wejiga iyo labadaa kaf ka soo hadhay intaa wejiga iyo labadaa kaf wixii ka soo hadhay ayaa cawro inay qarisa ay waajib ku tahay walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha ilaahay baa yidhi yay muujinin zinadooda wixii markaa daahirahe intaasa mooyaane waxaa kaloo rasuulku sala allah alay slm laa yaqbalu lahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaarin ma ansaxayso salaada ruux dumara oo da-daa xaydka gaadho macnaha qaangaadhi markaa inay khimaar iyo wax madaxa markaa u qariya inay ku tukato mooyaane waxaa kaloo musalama ay tidhi rasuulka ayaan weydiiyey ruuxa dumari ma ku tukanaysaa diraca iyo marada dheer iyo khimaar markaas ay dusha iska saarto oon markaa wax kalooy hoosta ka soo gashatay oo masalan sida googaradoo keliya aanay jirin rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi idaa kaana dircu saabiqan yuqatii duhuura qadamayha markuu yahay mid dheer oo qarinaya inay gomodaheedu muuqdaan ha waa gudaysaayo waa ku tukan kartaa buud marka halkaa dumarku waa inay ka digtoonaadaan oo aanay iyadoo gacmaheedi iska wada muuqdaan oo kubabkeedii hoose iska wada muuqdaan aanay odhan waxbaan tukanaya waa inay wada qariso jidhkeeda wejiga iyo labadaa gacmood mooyaane wixii kaloo dhan waa inay wada qarisaa xagga maryaha dee waa waxay cawrada asturaya masalan haddii uu midabkii ka hoos muuqanayo maradan ay leedahay waxbaan markaa imika ku asturayaa cawrada haddii ay kaba dhex muuqanayso in midabkii hadduu ka muuqanayo mara aada u khafiifa ay tahay rag iyo dumarba uma bannaana inay ku tukadaan mare markaa jidhkii uu ka muuqanayo oo muujinaysa inay yidhaahdaan salaad baanu ku tukanaynaa ma bannaana intaas ayaynu ku dhaafaynaa shuruudda ay salaadu leedahay waxaa kaloo raaca oo shuruudda markaa ka mid a qiblada qaabilitaankeeda taynaan dhaafin waxaanay markaa isku waafaqeen culimmadu inay waajib ku tahay qofka tukanayaa inuu qaabilo qiblada masjidulxaraamka inuu qaabilo fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam ilaahay wuxuu yidhi u jeeday wejigaaga masjidulxaraamka xaggiisa meel aliyaariyo meel kastoo muuminiin ay ahaataanba u jeedaya baa la yidhi wejiyaalkiina dhinaciisa waxaana laga wariyey saxaabiga baraan la yidhaha inuu yidhi rasuulka lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood baanu xagga baytulmaqdes ula tukan jirnay dabeedna xagga kacbada ayaa naloo soo wareejiyey markaa qofka kacbadoo ay u muuqato dee waxaan filayaa qofkay u muuqanaysaa waa qofka xaramka gudihiisa un jooga waxaa waajiba inuu qaabilo kii aan arkaynin inay u muuqan waaba sideennan iyo dee dadka markaa maka joogaba e ee aan kacbada markaa dee masaajidka ku dhex jirine waxaa waajib ku noqonaya inuu jihadeeda un qaabilo maxaa yeelay laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscahaa nafna ilaahay kuma kalifo karaankeeda mooyaane xadiis baana maa bayna almashriq waalmaqribi qibla mashriq iyo maqrib wixii u dhaxeeya qiblo ayaa ah marka halkaa jihadeedu ay tahay ayuunbaa loo jeesanaya maxaa lagu garan karaa qiblada dee had iyo gooraale beled kasta dadka muslimiinta ahi mixraabyadooda iyo masaajidoodaas dee waxay u jeediyaan dhinaca qiblada haddii markaas adiga aad dayowdaba ood garan weydo dee waxaad u jeesanaysaa un halkaa dadka muslimiinta ay u jeesanayaane adoo markaa dad muslimiina dhex jooga oo arkaya masaajidooda iyo mixraabyadooda halkay ujeedaan inaad markaa tiraa meel kalaan ujeesanaya iyo way qalloocdood khalkhal gelisa ma banaana qofka haddaba hadday ka qarsoonto qibladii wixii markaa tusinayay oo dhan baa qofkii ka hallaabay oo masalan daruur baa ku jiqa beel banaana buu jooga ama mugdi waa inu horta bal cidday dayaa tusiso uga warrantaa haddii uu isagii waayo cid uga warrantaa waa inuu ku dadaalaa oo bal isagu uu wax isku daydayaa marka waxaan u tukanayaa hal alliyaariya halkii ay la noqoto salaadiisaasina waxay noqonaysaa mid saxiixa oon wax soo celin aan lagu yeelanaynin walow xataa marka uu salaadda maalintii hadduu ogaado inaanu dhinacii qibladaba u tukanna meel kale u tukay hadduu ogaado laakiin markaa uu salaada tukanayay uu ijtihaadkiisiiyo siday isaga la ahayd uu ku tukaday waxba wax soo celinahi korkiisa noqon mayso ibnu cumar baa laga wariyey inuu yidhi annaga oo dadku ay ku tukanayaan quba masjidka quba la yidhaha salaadii subax ayaa mid baa u yimi markaasaa wuxuu yidhi rasuulkii qur-aan baa lagu soo dejiyey waxaana la faray inuu kacbadii qaabilee qaabila markaana xagga shaam iyo markaa baytulmaqdes bay u jeedeen dabeedna way soo wareegeenuun way soo wareegeen oo waxay usoo wareegeenuun xaggii kacbada ayuunbay usoo wareegeen waxay qiblada qaabilitaankeedu qofka u ka dhacaa masalan hadduu salaad sunno ah oo uu ku tukanayo dee masalan gaadiid dushii oo kale had berigaa hore dee awrta iyo waxyaalaasaa la fuli jiray haddii ku salaad sunno ay tahay qiblada qaabilkeedu waa ka dhacayaa ee halka markaa u jeedo ayuunbuu u tukanayaa iyo haddii dee cabsiya ay jirto ama xanuun baa qofka hayo dee waaba awoodiba way cid rogtana wuu waayo qibladii ujeedisaa isagiina waa ujeesan kari waaye hal alliyaariya halkuu ujeedaa u markaa u tukanaya ama haddii dee cabsi jirto iyaduna waa la mid oo way markaa xaaladaha noocaasa qiblada qaabilitaankeedu wuu ka dhacaa haddii dad muslimiina la yahay oo de markaa gawaadhi iyo wax la saaran yahay dee in waktigii salaada la istaago oo la tukadaa waajib bay noqonaysaa haddii se ay kugu qabsataba waaba la istaagi waayo ilaahay qaarinkaal qaba kugu soo beegayba ama masalan dee diyaarad baa la saaran yaho meel la istaagaaba ma jirto si alliyaaliyo sidaad markaa tahay baad ku tukanaysaa haddii markaa ay kuu suurto gashe dee inaad wejiga dhulka dhigtay inaad istaagtay iyo waad istaagi ama doon baad dee saarantay haddii markaa fadhi aad ku tukankarayso fadhiga ishaaro markaa ayaad samaynaysaa haddii aad wejiga dhulka dhigi karta maadeg haddii kana ishaaron baad ku tukanaysaa intaa waxaynu kaga tegaynaa ama ku dhaafaynaa shuruudda ay leedahay salaadu waxaynu u gelaynaa arkaanta ay salaadu leedahay rugniyaalka salaad macnaa waxay salaadu ka kooban tahay taasi waa shuruud intaanu qofkuba salaada gelin baa loo eegayey laakiin hadda maxay salaadiisii ka kooban tahe maxay tahay tiirarka salaadiisu oo haddii mid ka mida la waayo aanay salaadiisii salaad sharciya noqonaynin kow waxaynu leenahay waxa ugu horreeya niyo inuu qofku niyeeyo salaadan uu tukanayo waxaana la yidhaahdaa niyadu waa shay loo qastiyo lana goosta in la sameeyo ilahayna wuxuu aayad qur-aanka kuhi wama umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin lama farin inay alla caabudaan mooyaane dadku iyagoo u khaaris yeelaya diinta rasuulkuna sala allahu alay slam wuxu uhi innama alacmaalu bniyaat camaliyaalku waxay ku ansaxaan niyooyinka marka waxaanu nidhi waa shay loo qastiyo lana goosta in la sameeyo meesheeda ama maxalkeeduna waa qalbiga carabka markaa wax shaqaa kuma leh carabka wax shaqaa kuma leh mar haddii aad markaa soo weysaysato shuruuddii salaada aada la timaado isu soo taagtood qiblada qaabisho taasi waa niyadii waxaa lagaa doonaya wixii aad ku geli laydoo allahu akbar ah inaad markaa ku hadasho oo waxaad markaa samaynayso aada markaa ku hadasho oo tilaa waxaan tukanayaa salaadii duhur oo afar ragcadooda oo addaah oo ilaahay dartii baan u tukanayaa taasi rasuulka sala allahu alay slam kamay sugnaanin rasuulku intuu niyeeyo ayuunbu allahu akbar odhan jirin asxaabtii iyo rasuulka toonabana lagama soo naqlinin oo lagama soo rarin waxaanay ka mid tahay meelaha shaydaanku oo dadka u dhex galaabay ka mid tahay fuqahadu way sii yar wadeeno waxay idhaheen istixdaar iyo muqaarano waxa la yidhaha baa la samaynayaayo waa in arkaantii salaada oo dhan lasoo xaadiriyaa oo markaa qalbiga lagu soo dureeriyaa dabeetana takbiiratulixraamkii lala xidhiidhiyaa oo niyadu markaasi waa taas bayna xaqiyadeedu inaad istixdaar ku samaysa arkaantii salaadu ay lahayd dabeedna takbiiratulixraam allahu akbarti aad la xidhiidhisaa dabeedna waa meelahaba shaydaanku dadka u dhex fadhiisto ku waswaasiyo yacni waxaad arkaysa beri baa waxaan arkay nin ilaa saddex afar jamacuu ku dhaafay siduu u taagnaayuu u xidhanayey kolba mid siduu dhex taaganya laga baxo haddana jamaca dambuu sii galaa haddana kii baa la dhamay siduu dhex taagay macnaha sida u wada ee uu leeyahay halkaasee niyadii allahu akbarta iyo faatixadiiyo rukuuciis kolba mid baa ka baxsanay uu ku celinaya haddana waa maskax bilaadinaya haddana mid kalaa ka baxsan ila shaydaankii baa u dhex fadhiye qaar waxaad arkaysaa say usalli usalli usallidaasuu ku celcelinaya ayaad arkaysaa oo halkaa iyagana udhex fadhiistay hadday iska fudaydsan lahaayeenoo markii usoo diyaargaroo allahu akbar odhan lahay shaydaankaas uma dhex fadhiisteen markaa rugniga ugu horeeya salaada waxa weeye anniya rugniga labaad waa takbiiratu lixraam waa allahu akbarta xidhashada rasuulku sala allah ala l miftaaxu salaa tahuur wa taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim salaada miftaaxeeda iyo fureedu waa tahaaro qaadashada waxa salaada ku gelinaya wixii kaa ku xalaashaha kaa xaaraantinimaynayaana waa allahu akbar waxa wax kuu xalaalaynayaana ee markaa salaaddii kaa saarayaana waa atasliimo waa salaamo naqsiga rasuulkuna sala allahu alayh wasalam ninkii markaas uu salaada u tilmaamayey dee waa kii lahaa waxaa tidhaha allahu akbar isaguna marka uu salaada gelayo allahu akbar buu odhan jiray wax kale rasuulka lagama sheegin adigoo markaa niyadda ku haysa salaadaad tukanayso iyo inta ragcadood ay tahay ilaahay dartii inaad adda inay tahay ayaad saa odhanaysa allahu akbar wuxuu noqonayaa rugniga saddexaad alqiyaam fi lfard qofku hadduu awoodu leeyahay waxaanuu tukanayaana salaad farada ay tahay inuu istaag ku tukado waana waajib kitaabka sunnaha ijmaaca culimada muslimiinta qofkii awooda xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa wa qumuu lilaahi qaanitiin ilaahay baa yidhi salaadaha ilaaliya iyo salaada fadliga badanee salaada casar wa qumuu lilaahi qaanitiin isna taaga baa la yidhi salaada taagni ku tukada camar binu xusein cimraan binu xusein saxaabigaa la yidhaha wuxuu yidhi bawaasiir baan lahaa dabeedna rasuulka ayaan salaada weydiiyey wuxuu rasuulku igu uhi salli qaa'iman warniyow sarajo ku tuko fain lam tastadic faqaacidan haddii aad awoodi weydo fadhi ku tuko fain lam tastadic fa calaa janb haddii aad kari weydana dhinacaaga adoo u jiifa u tuka baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi marka waa salaadii faradka ahayd baynu dheh salaaddii ayada sunnaha ahayd qofku sida uu doono fadhi iyo markaa sarajoog ku doonaba uu ku tukan karaa laakiin haddii qofku uu salaad sunna'a fadhiga ku tukado waxa uu helayaa isagoo sarajoog ku tukaday ajrigu laakana barhkii ayuu helayaa rasuulku sala llah alay sl uhi ninka salaada uu fadhiga ku tukada yacni waa salaada ajrigeed niskeed buu helayaa haddii laakiin qofku uu istaagi kari waayo faralkii hadba sida u karayo ayuu u tukanayaa walaa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaa maxaa yeeley ilahay nafna kuma kelifo wax karaankeedaa mooye ajrigii oo dhammaystiran oon waxba laga nuqsaaminina wuu leeyahay maxaa yeeley rasuulku sala la lay sl u idaa marida alcabdu aw saafar haddii addoonku uu xanuunsado ama safro kataba allaahu lahu maa kaana yacmaluhu wahuwa saxiixun muqiim haddii addoonku xanuunsado ama uu safro ilaahay waxa uu u qorayaa wixii uu qaban jiray markii uu fayoobaa nagaana wixii uu qaban jiray oo dhan ayaa ajrigeeda ilaahay u qoraya waayo cudurdaar baa ka kaxeeyey rugniga afraad waxa uu noqonayaa qiraa'atu alfaatixa fii kulli ragcatin min ragcaati alfaraa'idi waannafli fardi waannafli waa inuu faatixada qofku akhriyaa ragcad kasta oo ragcadaha faradka ama sunnaha mid kastaba waa inuu akhriyaa axaadiis fara badan ayaana rasuulka sala allahu alay slam kaga sugnaatay rasuulku sala lla alay slam wuxu uhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab salaadi uma jirto qofka aan faatixatu lkitaab aan akhrin waxaa kaloo xadiid aha rasuulku sala allahu alay slam qofka tukado salaad aanu ku akrin umul qur'aan ama faatixatu lkitaab fa hiya khidaaj yacni waxa weeyaan mid naaqis ah oo burtay oo fasahaaday weeyaan baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa kaloo rasuulku yihi laa tujziu salaatun liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab salaadii u gudi mayso qofkaan faatixada akhriin xadiid kale wuxuu aha waxaa nala faray inaan faatixada iyo wixii noo fududaada inaan akhrino bisinku faatixada ayuu ka mid yahay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dee wuu akrin jiray faatixada ragcad kastoo ragcadaha faradkaa ka mid ah bisinkuna faatixada ayuu ka mid yahay laakiin waxaa sugnaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu kolla hoos u dhigi jiray bisinka kolla kor u qaadi jiray kolla kor buu u qaadi jiray kolla hoos buu u dhigi jiray markaa ogow bisinka waa laga maarmaan oo laga tegi maayo laakiin haddii hoos loo dhigo oo fa alxamdu lilahi un kor loo qaado dee nebiy llaahi maxamed baa sameeye oo lagaga dayanaya oo ninka hoos u dhigay nebiy llahi maxamed buu kaga dayanayaa markaa adigu dee halkaa ayuu shaydaan kuwa hoos gelin oo aanu kugu khalkhalinin oo ama bisinkii baa la goostay ama maxaa hoos loogu dhigay yacni adiga intaas iyay kugu noqoni mashruuc waa inaad ogaataad weydiisaa yacni ciddaa u cilmigale waa inaad weydiisaad tidhaahdaa ama qofkii aad weydiisaad tidhaha bisinkiga war hadduu ku dhaha hoos baan u dhigo dee waa sunna way jirtaa waase waa inaad ka qaadataa inaad markaa maad maqli jirin yaa hebel intaa sunna tukinayo weligii hoosun u dhigin inaad markaa taa tidhaahdaa ma banaana markaa korna waa loo qaadi karaa hoosna waa loo dhigi karaa oo way sugan tahay rasuulku inuu kor u qaaday iyo inuu hoos u dhigayba maxaa yeelay abu hurayre nin saxaabiya wuxuu lahaa abu hurayre ayaan ku daba tukaday markaasuu faatixada akriyo bismi illaahi araxmaan araxiim ayuu ka bilaabay oo uu la jahray markaasuu faatixada inteedii kalena raaciyey markaasuu uhi waladii nafsii biyadihi nii inii la ushbihukum salaatan birasuuli illah anugu waxaanay ka idinku salaad eeg rasuulka ilaahay waxa kale oo markaa anas laga wariyey inuu yihi waxaan ku daba tukaday rasuulka abubakar cumar iyo cuhmaan kaanuu laa yajharuuna bibismi illaahi araxmaan araxiim lamay jahri jirin bulo korumay qaadi jirin ee hoos bay u akrin jireen markaa walaalayaal waa in sidaa la fahmaa oo waxa markaa inagaga filan wixii aad garan weydo inaad si degan u weydiiso qofka garanaya laakiin ma banaana inaad adigoon waxba garanaynin intaad adigii isu fadwooto inaad tidhahdo waxba kama jiraan waxa wadaadkaasi sameeyey iyo sida uu yidhi midnaba ma banaana inaad tidhaahdaa ma banaano walaalayaale aqoon ha la yeesho wixii aan la garanayna cidda markaale ha la weydiiyo oo ha loo noqdo dadka aludihriga halkaa haynoogu joogo caawa habeenka khamiista ee soo socota ayaynu halkaa arkaanta salaada iyo wixii burinaya iyo aynu kasii wadi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu